barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah saddex iyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada yaal abuurka oo aanu maanta ku eegi doonno caqabadaha ka hor yimaada dhallinyarada leh hal abuurka caqabadaha naga hor yimi waxay ahaayeen dadka bulshada marka aad ku dhex nooshahay ayaa waxay samaynaya inaysan ku dhirigelinba waxyaalaha kale caqabada kale runtii aan isleeyahay dhallinyarta dhibaatay ku tahay waxaa ka mid a runtii ay hal abuurka in dhallinyarta marka uu hal abuur yahay uusan helin cid runtii garabkiisa istaagta heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maalintii saddexiy labaatanaad ayay gashay xirnaantii ugu dheereyd ama ugu muddada dheereyd ee qaybo ka mid ah dowladda federaalka maraykanka ay xiran yihiin taariikhda sabtidii madaxweyne donald trump ayaa qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka kaga hadlay arrimahan gaar ahaan dimuqraadiga iyo madaxda koongareska waxa uu yidhi waxaan joogaa aqalka cad aniga oo sugaya jack shak shumer iyo nancy bolosi oo ooyaya oo soo wacaya si aan u bilowno in aan caawino dadka waddanka iyo xuduuddaba sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in xaalad deg deg ah oo aada u xun ay ka jirto xadka koofureed ee maraykanka uu la wadaago dalkaasi mexico waxaana uu sheegay in laga bixi doono haddii ay markaasi ay aqbalaan dimuqraadiyiinta dalabka madaxweynaha dhinaca kalena waxaa weli ay aada u saameyneysaa xayirnaanta qeybo ka mid ah hay-adaha dowladda ilaa iyo siddeed boqol oo ka mid ah shaqaalaha federaalka kuwaas oo aanan jimcihii helin mushaarkoodii waxaana nan la ogeyn wakhtiga ay soo laaban doonto ama ay dib u howlgeli doonto qeybaha xiran ee dowladda federaalka ee maraykanka
militariga israa'iil ayaa sheegay inay heleen islamarkaana ay burburiyeen godkii lixaad islamarkaana ugu weynaa ee ay xisbillah isticmaalayeen kaasi oo ka qodnaa lubnaan islamarkaana si toosa u soo gelayay xadka waddanka israa'iil sidoo kalena ay weerara ka fulinayeen jonathan conres oo ah hafayeen u hadlay militariga israa'iil ayaa maanta sheegay in helitaanka godkan oo ka qodnaa guri ku yaala dalka lubnaan islamarkaana soo gelayay israa'iil la burburiyey waxaana uu sheegay in howlgallo ay bilaabeen israa'iil islamarkaana ay ka bilaabeen dhinaca waqooyi bishii disembar ay ku heleen islamarkaana ay ku burburiyeen waxa uu ku sheegay inay ahayd shabakada xisbillah ay isticmaalayeen oo ahaa gudad islamarkaana ku yaala lubnaan kuwaasoo loo qaabeeyey ama loogu talagalay in ay xisbullah ka soo galaan xadka israa'iil sidoo kalena ay weeraro ka fuliyaan dabcan sidoo kale israa'iil ciidamadeeda afayeen u hadlay oo lagu magacaabo genaraal ronan manilas ayaa sheegay in khatartaasi godkaasi ka imanaysay guud ahaanba meesha laga saaray
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna magaalada laasacaano cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkanidii ka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaynu ku eegi doonaa barnaamijkeeni haddii rabbi raalli ka dhigo caqabadaha ka hor yimaada hal abuurayaasha doonaya inay hal abuur cusub soo kordhiyaan waxaana barnaamijkeenna martiino ugu ah maxamed saleebaan cali xamse maxamuud muuse iyo rufaaci maxamuud xaaji khaliif maxamed saleebaan cali ayaanu waxaanu weydiinaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee hal abuurka looga baahan yahay horta hal abuurku waa qof hibo kusoo kordhinaya ama fikrad bulshadii taasoo fikradaasoo anfacaysa oo aan negative ku ahayn haddii la eego qofka hal abuurkahi inta badan wuxuu hal abuuraa waxaan meesha ka jirin ama waxaan horeba uga jirin laga yaabaa inay meelo kale ka jiraan laakiin mar degmadaas wax ku cusub qofkaasi markaas waa qof u baahan markaa himilo dheer kale hadduusan himilo dheer ka lahayn ma sii wadi karo sidaa darteed hal abuur fara badan baad soo kordhiseen bal waxaad iga warantaa caqabadaha qofku markuu hal abuuro yahay ka hor yimaada caqabadaha ugu waaweyn oo cabdikariin uu ka hor yimaado dadka tusaale-ahaan anagoo kale caqabadaha naga hor yimi waxay ahaayeen dadka bulshada marka aad ku dhex nooshahay ama aad barnaamijka aad wedatay aad ka dhex fulinaysid ayaa waxay samaynayaa inaysan ku dhiirigelinba marka dhiirigelintaasi ka sokow waxaa kaaga imanaya caqabado badan oo ay ka mid yihiin inay barnaamijkan aad wadid ay kaba soo horjeestaanba ay dhahaan ama si kale uga fikiraan oo ay dhahaan inaad lacag ku urursanaysid ama wax kale aad ku doonaysid ama bulshada aad wax kale kaga raadinaysid aadan adigu markaadan u socon marka caqabada ugu weyn ay jirtaa waxaa weeye waa dhiirigelin la-aantaas iyo in laguu arko qofku kuu arko inaa interest gaara adigu aad wadatid laakiin aadan dadka aadan waxba kusoo kordhinayn markaas sidoo kale xamse maxamuud muuse waxaad ka mid tahay aqoon-yahanka dhallinyarada ee jaamacadda nugaal dhigta hal abuurka iyo dadku fikradaha cusub ay soo kordhiyaan markaynu egno doorka ay dhallinyartu ku leedahay hal abuurka iyo runtii sida lagu dhiirigelin karayo hal abuurka waynu naqaanaa runtii caqabadahaas ay ugu horeeyaan kuwa bulshadii kaga imaanaya oo la odhanayo runtii waa wax qofkaas shaqhsigaasi uu wax ka raadinayo lacag oo kale uu ka samaynayo waxyaalaha kale caqabada kale runtii aan isleeyahay dhallinyarta dhibaatay ku tahay waxaa ka mid a runtii ay hal abuurka in dhallinyartu marka uu hal abuur yahay uusan helin cid runtii garabkiisa istaagta oo aysan ka jirin gobolkii oo kale inaad tiraahid miyuu fikradaasaan hayaa oo waxa loo baahan yahay waxaan doonayaa in lagala qayb qaato runtii maraan ka hadlayo cid baa kaala qayb qaadanaysa waa cid baa ku maalgelinaysa oo ma jirto runtii cid ku siinaysa jaanis ama cid ay kugu maalgeliso even mararka qayb waxaa dhacday inaan aanu lagu dhegaysanin runtii taasina caqabadeeda leedahay waxaan is odhan karayo dhallinyartii hal abuurka lahayd wax soo kordhin lahayd runtii ina badan waxay dareemayaan culays kii maaragtay wax isku dayi lahaa inuu ikhtiraacana runtii dhibaato haystay noqonaysaa kii hore ugu jirayna runtii fikradda ay kuwa jirtayna runtii inuu ka gaabiyo ayay noqonaysaa fikrad ahaan kulli waxaan isleelahay waxaan isleeyahay dhallinyartu inay wax abuurto runtii waa wax u baahan bulshadu in ay dhiirigelin ka hesho inahaas ayaan is odhan karaya waxyaabaha laga hadla xamse waxaa ka mid ah hadiya jeer waa fikradaho layskaga daydo oo dhallinyaradu markuu mid hal-abuur keeno ama qofka kale caadigaaba hal-abuurkuu soo kordhiya oo kale lasoo bandhigo bal ka warran caqabadahaasi isu ekaanshaha fikrad qof iska lahaa ilaalinteedii oo meesha ka baxda intaybay la egta
runtii waa mid saameynteeda leh oo ina badan in mashruuc shakhsi uu daah furay ama dhallinyaro ay hore u abuurtay runtii in la lasoo kobgareeyo aan meel marxalad kale looga faa'idaysto runtii waa mid aan ka odhanaya aan odhan karaya caqabadeeday leedahay isu ekaanshaha ina badan fikradda dadku ay runtii ikhtiraacaan waa wax runtii aan odhan karaya waa saamayn haysata dhallinyarta dhibteedana leh ama fikradihiisii inta la drivegareeyo shaqsi kale uuga faa'idaysto islamarkaan uu isagu iskugu magac daro runtii shaqsigii fikradan keenana wuxuu dareemi karayaa in ay culays uu dareemay sidoo kale rufaaci maxamuud xaaji khaliif oo ka mid a mas-uuliyiinta aqoon-yahanka ee dhallinyarada ee ka shaqeeya ka tirsan shirkadda telesom rufaaci waxaa jira waxyaabo badan oo laga hadlo oo dhibaatooyinkaasi qayb ka tahay maalgelinta sii socoshada fikradda dhallinyaradu ay soo bandhigeen oo kale bal aragtida adiga kuu muuqataa maxay tahay sida ay xuseen saaxiibadeedii iga horeeyey maxamed iyo xamse runtii dadka wax ku soo kordhiya bulshada caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan waxaa ka mid a caqabadaha dhaqaalaha taas aan oran karo weli soomaalidu xal umay helin qaab ay ku taageeri karaan dadka ka shaqaynaya danaha caamka ah ama dadka soo kordhiya fikrado la odhan karo dadka ay mustaqbalka iyo xilligaa la joogaba ay anfici karaan sidoo kale waxaa jira qofka runtii dhallinyarada ah ee ikhtiraca la yimaada dadka dhexdeenna aad buu ugu yaryahay waxaana sabab u ah dee dadka kale iyo xilliga kale ee maaragtay dowladdii ay jirtay waxaa la heli jiray in dadka lagu soo barbaariyo iskuullada hoose dhexe oo la ogaado qofkan hibada uu ilaahay siiyey iyo waxa uu qaban karo laakiin hadda waxaad moodaa in xitaa qofka keliya ee laga yaabo inuu dadnimo kusoo baxo marka uu dhaqaale ku filan waayo marka uu waayo cid garab gasho oo arrintii maaragtay meeshii uu keenay kala si ambaqaada inuu qofkii uu niyo jabo oo uusan wa taasi waata dhaqaalaha marka laga hadlayo caqabadaha kale ay la kulmaan waxaa ka mid ah fikraddii ay soo bandhigeen qaabkii ay dadka ugu soo bandhigi lahaayeen tusaale uu farsamo cusub soo kordhiyo oo kale bal ka waran dhibaatooyinkaas oo kale marka haddii aan la helin in dadka la qaato fikirkooda waayo fikirka dadku ay fikiraan wax dhowr qaybood baa loo qaybiyaa qof si caadiya isaga fakeraya sida dadku ay u fakerayaan u fakeraya marka dadka inta badan ikhtiraca iyo horumarka la yimaada waa dad u fakera sida ay dadka caadiga u fakerayaan si aan ahayn u fakeraya sidaad is leedahay waa lagu soo bandhigi karayaa oo wuxuu noqon karayaa hal abuur bulshaduna ay ka faa'iidaysato laguna taageeri karo oo ay iyaguna taageero ku heri kari lahaayeen marka la eego doorka hal abuuraha uu soo kordhinayo runtii waxaan soo jeedin lahaa ama aan aaminsanahay inay arrintaa dhiirigelin karto waxaa weeye horta dadka dhallinta ah ee waxbaranaya in ay iyagu ku socdaan sida ay u fakerayaan oo aysan cid kale maaragtay waxay ka dheehdeen ama cid kale jawaab ama maaragtay ay ka heleen aysan aysan aysan baqdin gelinin oo iyagu ay dhiiradaan ku dhiiradaan in aynu wax bedelno oo nolosha aynu hadda ku jirno aynu samayn karno nolol ka fiican oo ka maaragtay wanaagsan arrinta kale ee bulshada aan aan ku dhiirigelin lahaa ama aan kula talin lahaa waxaa weeye in la soo dhoweeyo fikradaha cusub oo wax aan suuragal ahayni ma jiraan wax waliba waa suuragal laakiin wadooyinka loo mara ayaa kala duwan maxamed waxaa jira waxyaaba aad soo bandhigteen oo aad halaabuurteen fikraddan aad keenteen oo idinkoo kale waxaad beerteen dhir gaadhisa laba kun oo geed bal marka laga hadlayo fikraddii aad keenteen iyo intaad ku bilowdeen waxaanu samaynaynay inaan anugu jeebkaygii marka hore ka dabarnay si aanu bulshada marka hore u fahansiino waxaan aanu wadnaa inay dhirtu ay muhiimad leedahay caqabadda ugu weynay naga hortimi waxay ahayd in dadkii meesha ay naga dhiirigelin lahaayeen ay sameeyeen tusaale ahaan in anagu oo kale inaanu ka raadinayno profit ama faa-iidooyin aan ka raadinayno ay noo arkeen marka caqabadii ugu weyneed ee ahayd sidaas waxaa weeye in lagu weydiiyo markii aanu hawsha bilownay hay-adiibaa idinma agelisay lacag intee ka heshaan waxa naga qaybgeliya lacagta qayb naga siiya qaar ku leh marka qofku wuxuu u qaadanayaaba waxan inaad adigu faa-iido ku qabtid ay waxaa dadka ku qafulan oo bulshada weliba soomaalida aada ugu qafulan wax hay-ad la yidhaahdo oo meeshii aad tagtaba waxaa lagu weydiinayaa hay-adee waa ka socota waxaanu intaanu intaan dareerta aanan bilaabin aanu samayn jirnay waxyaabo la yidhahdo besticides oo sumaha beeraha cayayaanka lagaga laayo waxyaabahan aanu samaynay soo kordhinay waxyaabahan dhirta laga sameeyey ayaanu isku dardarnay beeraha ku buufiya cayayaanku idinka dhimanaya waxay ku turjuminaya inaan hay-ad lacag ka soo qaadanay usoo noqonaynaa xamse maxamuud xamse waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyagu fikradaha ay haysteen la baqa oo qofku markuu fikradi hayo ma doonaya inuu soo bandhigo laakiin waxaa uga sheekeeyaa dadka u dhow caqabada ku ah inuu qofku soo bandhigi kari waayo runtii waxaan is odhan karayaa baqdinta haysata dhalinyartu inay aragtidooda runtii ama hal abuurnimadooda ay soo bandhigaan dhowr qodob baan u nisbayn karayaa ay ugu horeyso runtii dhaleecayn ay isleeyihiin bulshadaad kula kulmaysaa runtii waa baqdin uu walaalkeyna soo sheegay runtii ay dareemayaan midda kale jirta ay dareemayaan waxaa ah inay arkayaan ama asxaab ay meel wada fadhiisanayaan sheeka wadaag noqonayaan fikrado hore ay soo bandhigeen ku filiyar garoobi ama ku runtii guuldareeyay marxalada kaga imaanayay bulshadii marxalada kaga imaanayay dadkii markaa runtii gobolka u telinayay ama maamulkiisa runtii haystay waxaan odhan karaya haddaynu dhalintu marka ay meelahaas kugu yimaadaan runtii waxyaalo badan bay istusaan oo in runtii ay sameeyaan in ay abuuraan marxalad ama inay abuuraan wax cusub ay soo kordhiyaan in han uu ku jiro hal abuur ahaane say usoo bandhigi lahaayeen runtii waa mar ay ku adag tahay waxaan odhan karayaa adaygaasi runtiiba waxay ka arkeen bulshada ay markaa kula sugan yihiin waxay barnaamijkeeni hibaday hal abuurka inagoo ku eegayna caqabadaha hal abuurayaasha ka hor yimaada waxyaabahaad is leedahay waa loo baahan yahay inay bulshadu ka taageerto ama had iyo jeer ay bulshada ka helaan maxay tahy dhalinyarada ama dadka wax ikhtiraacaa waxaan qabaa inay bulshada ku badan yihiin laakiin inay soo baxaan sidaa arrinta aynu sheegayno leenahay caqabadaha ka haysta ayay arrintaasi ay tahay arrin weyn oo siduu qofka usoo baxaa ay adag tahay marka taas dhallinyarada marka laga yimaado aan leeyahay dhallinyaradu waa inay ogaadaan in ayagu yihiin cidda isbeddelka keeni karta hadday ikhtirac tahay iyo wax cusub inay keenaan iyo hadday tahay in nolosha hadda sida ay tahay la bedelo dhinac maaragtay caafimaad iyo dhinac waxbarasho iyo dhinac kasta barnaamijkeena gabagabadii baan ku jiraa waxyaabahaas leedahay hal iyo labo waa lagaga bixi karayaa dhibaatooyinka hortaagan dhalinyarada iyo qof kastoo caadiya oo hal abuur soo kordhiya muxuu yahay waxaan cabdikarin oo odhan lahaa laba qodob uunbaa kolley fikir ahaan aada muhiim u ah in lagaga bixi karo qodobka koowaad waxa weeye in bulshada dhexdeedu qofka hal abuurkaa la sameeyo maalin ama maalin la xuso dadka hal abuurkaa tusaale ahaan in sanadkiiba mar loo qabto barnaamij dadka markaas hal abuurka inta magaalada laga soo ururiyo kabacdina maalintaas meesha lagu dhiirigeliyo bulshadana la tuso in dee bulsho wax soo saarasa ay ku dhex jirto qofka markaa niyad buu qaadayaa aada buu ugu farxayaa qodobka labaad aan ku darsanayo lagu dhiirigelin karo qofka hal abuurkay waxaa weeye in investment loo sameeyo maalgelin in loo sameeyo qofkii oo meelaha shirkadaha ama meelaha ganacsiga waaweyn ee magaaladu in ay ka shiraan arrintaas oo tusaale ahaan qofka soo baxay waxaan uu ku hal abuurayo inay ugu yaraan waxuun u dhiibaan lagu maalgeliyo qofkaas si markaas dhiirigelin haddii hal iyo laba la maalgeliyo qofkii dadka kale hal abuurka soo watayna faa-iiday u noqonaysaa way soo baxayaan xamse waxyaabahaadis leedahay waa lagu dhiirigelin karayaa waxaan sodhan karayaa way badan yihiin hase ahaatee haddaan dhowr qodob ka hadlo midda koobaad runtii in la sameeyo meel lagaga dhegaysanayo dhalinyarta sunida walaalkay soo sheegay fikradda ay soo bandhigeen iyo hal abuurnimadooda runtii lagaga dhegaysanayo sidoo kale shaqsigu marka uu hal abuur yahay meel uu hal abuurnimadiisii iyo hibadiisii uu la tegi karo oo odhan karo bulshada waxaasaan runtii hayaa doonaya inaan horumariyo waxaan doonayaa bal inaad ila eegtaan islamarkaana aan hore uga sii dhaqaaqno runtii waxaan odhan karaya waa qodob meesha ku jira oo ah dhalinyartii in markaa runtii qofka hibada lahaana farxad gelinaysa mararka qayb in dadka hibada lahaa waxaa dhici karta runtii dadka hibada lahaa inaanan marar badan la dhiirigelin in shaqsigii hibada lahaa runtii la dhiirigeliyo oo bulshada mar kasta oo qofkii hibada lahaa runtii la dhiirigeliyo oo dhiirigelin bulshadii kala dareemo ama uu ka arko runtii waa mar kasta oo shaqsi kasta oo dhalinyaro ah oo runtii hiba ahaanin ikhtiraca ku jirtay uu sii maaratay maaragtay hibadiisa uu kor usoo qaadi karo islamarkaana bulshadii uu soo bandhigan karayo insha allah badanaa waxay ka hadlayaan dhalinyaradu ay ku soo celceliyaan waa maalgelinta iyo caqabadaha ay kala kulmaan iyo in fikradoodan ay u helaan dhaqaalo bal ka hor waxyaabaha soo jeedinayso shirkadaha kale iyo dadka kale ganacsatada ee iyagu maalka haysta bal maxaad kula talinaysaa
runtii annaga ka talism group ahaan qayb weyn ayaanu runtii ka qaadanaa horumarinta dhalinyarada iyo taageerista dadka maaragtay ikhtiraca la yimaada taas runtii marka waxaa ka dhalatay in dad fara badan ama shirkada gudaheeda ha ahaate ama dibaddeeda ha ahaatee lasoo dhoweeyo in horumar noocan oo kale ah aynu la nimaadno oo business balaankoodii iyo waxoodiba ay u dhamaystiran yihiin in ay runtii u fududeeyaan in ay maaragtay ay qayb ka noqdaan dadka maalgashiga la siinayo sidoo kale maamulka meesha ka jira waa laftigiisu waa inuu ka qayb qaato sidii lagu dhiirigelin lahaa in la helo dad ummadda u buuxiya mustaqbalka oo dhisa hadday tahay dhinacii wax soo kordhinta iyo hadday tahay dhinacyada kale ee horumarka intaba dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkan hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku eeganay caqabadaha ka horyimaada hal abuurayaasha soo kordhiya waxyaabaha cusub waxaana nagala qayb qaadanayay maxamed salibaan cali xamse maxamed xamse maxamuud muuse iyo rufaaci maxamuud xaaji khaliif barnaamijkaasi mid lamida intaanu ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina waxaynala socodsiinaya islamarkaana magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdikariin olol haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahsaned cabdixakiin haddii aan ku warrayno horyaalka premier leaga ingiriiska kulano ka tirsan ayaa xalay iyo shalay galab la ciyaaray kooxda liverpool ayaa waxay iska meertay guuldarooyinkii isxigay ee dhowaan ka soo gaaray horyaalka kadib markii ay hal gool iyo eber uga badisay kooxda kubadda cagta ee brighton and hope albion waxaana goolka keliya ee guusha daqiiqadii kontonaad rigoor ugu dheliyey ciyaaryahan maxamed salaax ciyaarihii kale ee dhacay waxaa laga badiyey kooxda kubadda cagta ee arsenal shalay galab kadib markii ay hal gool iyo eber kula khasaartay kooxda kubadda cagta ee westham waxaana goolka guusha u dhaliyey kooxda westham ciyaaryahan deglain rice waxaana ciyaartaasi markii ugu horreysay kooxda westham u saftay laacibkii hore ee manchester city iyo xulka faransiiska samiir nasri oo ku laabtay premier leaga kadib markii uu kasoo laabtay ganaax iyo weliba dalka turkiga uu kasoo ciyaaray iyo dalka spain ciyaarihii kale ee dhacay kooxda kubadda cagta southampton laba gool iyo gool ayay kaga badisay naadiga leicester city chelsena waxay laba gool iyo gool ku qabatay kooxda newcastle goolasha waxaa u kala laleeyay ciyaaryahanada kale ah pedro iyo william kooxda kubadda cagta ee cardiff city waxay barbardhac goolla'aan ah la gashay harrisfield town benley waxay laba gool iyo gool uga uturanaatay kooxda kubadda cagta ee fulham crystal balacena waxaa ka badisay watford oo dirtay laba gool iyo gool galabta waxaa ciyaari doona kooxaha everton iyo bournemouth halka caawa fiidkiina ay isku dhegan yihiin kooxaha manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta ee tottenham manchester cityna waxa ay isniinta la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee wolverhampton wonders sabtidii horyaalka talyaaniga waa la hakiyey ama waa uu baaqday waxaana kooxuhu ay isku arkeen tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalkaasi ee cooba italiya kooxaha kubadda cagta ee lazio iyo navara ayaa waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay afar gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda s s lazio laba ka mid a goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan jiro imobile halka goolasha kale ay kala qaybsadeen luis alberto iyo serge sevig kooxda milana laba gool iyo eber ayay si dirqi ah uga badisay daqiiqadihii dheeraadka ahaa ee lagu daray kooxda samdoria kadib markii sagaashanka daqiiqo ee lagu daray ee caadiga ahaa ay isku marwaayeen barbaro goola la-aan ah ciyaaryahanka beddelka kusoo galay ee patrick cutrone ayaana labada gool u dhaliyey daqiiqadii boqol iyo labaad iyo boqol iyo sideedaad sidaana waxa ay lazio iyo milan ugu gudbeen wareega quarter finalka ee tartanka kooba italiya kooxda yuventusna xalay waxa ay iina kaga badisay laba gool iyo eber kooxda kubadda cagta ee bolonia labada gool waxaa u kala dhaliyey federico bernardesti iyo ciyaaryahan mosken oo ah laacib dhallinyaro ah oo kasoo jeeda qaaradda africa balse ku dhashay dalka talyaaniga islamarkaana ka tirsan xulka dhallinyarada dalkaasi talyaaniga dhinaca sbain waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka laliga kooxda kubadda cagta ee flenzia waxay barbaro gool iyo gool ah la gashay naadiga real valladolid weska iyo leganesna waxaa hal gool iyo eber ay guusha ku raacda kooxda leganes deportiv alaves iyo girona barbaro gool iyo gool ah ayay kala qaybsadeen laakiin getef ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda kubadda cagta ee viareal sidoo kale kulano xiise leh oo tartankan liiga ka tirsan ayaa dhici doona galabta iyo caawa ciyaarta ugu soo horeysa goorrow waxay dhex mari doontaa maanta kooxda atletic madrid iyo levent barcelona waxay la ciyaari doontaa caawa kooxda ebar real madridna waxa ay marti u noqon doontaa kooxda kubadda cagta ee real betis sevilla ayaa sidoo kale la ciyaari doonta kooxda atletic bilbao dhinaca kale horeynta waxaa hogaaminaysa barcelona atletic madrid ayaa ku xigtay saddexaad waxaa ku jirta sevilla dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinaya markana hadda aynu jaleecno dhinacii heesaha waxa aynu ku wada nasan doonaa codadka farxiya fiska iyo weliba xilkaasi qays
sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirihii ka baxay ubaxu kala noocyahan egmada kugu sii haya kalgacalku dawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirihii ka baxay ubaxu kala noocyahan egmada kugu sii haya kalgacalku dawada korkoodu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine alla u kasbanaaro kukulana rasqabo korkoodu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine alla u kasbanaaro kukulana rasqabo kabo oo ii kabo canaha ramal dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramal dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
heestaasi macaan ee codadka qays ilka case iyo farxihii fiska aan intaasi kaga gudubno iyada ayaan ugu dambeysay laakiin inta aanan ka bixin cabdixakiin ayaan jecla cabdixakiin ka waran baraf xoog leh ayaa ka da-ayay washington iyo magaalooyinka u dhadhow gaar ahaan gobolada virginia iyo maryland siduu u bilowday xalay ilaa haddana uu da-ayaa xaalka barafka ka waran baad nuurow hadduu ilahay naga soo badbaadiyo horta waa ilaahay baa mahadle maaha uun washington iyo virginia iyo intan oo dhane gobollo badanoo waddanka maraykanka dhanka bariyo dhan aad buu uga da-ayaa jidadkii dirqi baa lagu marayaa sidaa tilmaanta adagaba siduu u bilaabmay shalay tolo galabtii shantii galabnimo xilliyadaas haddaanay kaba horreynba ilaa hadda uu da-ayaa dabcan waana de xilligan waa la filaayo waa xilliga lagu jiro winterka amaba inta badan uu roobka do-o marka gobollo badan waa ka da-ayaa jidadkii waa la xaaqayaa bulshadii way soo marayaan dabcan wax badan waa Marka- waa gartay aniga saameyntiisii ee ugu horreysay masaakan dareemo gaariga ayaa waxay noqotay in in waad ka aan garan ka weyday nadiifiyo oo gawaadhidii kale kaga dhex garan weyday aad iyo aad oo in muddo ah aragtay aan waa hagaag waa hagaag nuur aad baad umahadsan tahay Ee, dabcan dhegaystayaal eh, idaacaddeenna hornamo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa aniga nuur iyo sandheer oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ramadhalay kabo kabo fiskay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo caanaha ramadhalay kabo kabo fiskay kabo kabo malabkii shinnida